maalmaha jimcaha iyo khamiista oo inta badan ah maalmo laga nasto goobaha waxbarashada iyo sidoo kale shaqooyinka ayaa bulshada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxay u nasiina tagaan xeebaha kala duwan ee magaalada si ay wakhti ugu soo qaataan islamarkaana ay ugu soo damaashadaan dadka u damaashaa taga inta badan xeebaha ayaa isugu jira kuwa dabaasho kuwa kubad ku ciyaara iyo sidoo kale kuwa xeebta markaasi wakhti nasiina ah kusoo qaata haddaba qaar ka mid ah dadka u damaashaa taga xeebta liida ee magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey ujeedka xeebta ay u yimaadeen iyo waxyaabaha markaasi ugu dhigan tahay imaanshiyaha xeebta maasha allah my brother jimcahii aad baan jawi fiican baan qaadanaa marka waxaan nahay tiim layidhaahda badda cas subaxda jimcada waa imaanaa laba sacan laba sac laba sacan imaanaa ilaa iyo shan sac waan joognaa baddaas baddaana dhiilnaa macaanka badan kadibna baddaan galnaa marka arrintaas waxay ku tusaysaa isdhexgalka bulshada iyo amnigaan haysanno oo ilaahay ilaahay ha noo barakeeyo maasha allah damaashaadka xeebta liidoo iskama imaanin wuxuu ku imaaday juhdi badan ee dowladda gelisay iyo amniga oo si aada loo sugay waxaan filayaa kubadda cagtan waxay ka mid tahay horumarka jubbaland ee ku faanto waxay tahay bahda hooyada sportska ee jubbaland waa arkaysaan waa iska damaashaadeynaa si nabadaa kusoo toosnay alxamdulilah ilaah noo siyaadiyaan leenahay bahda saxaafadda waa u mahad celinaya no taas lama soo koobi karo hadda weliba sana dugsiyeedkiyaa dib u furmay jimcahan waa kasii ballaarreedsaan xeebta liidoo waad dareemi kartaa adiga laftirkaagaa ka mid ah dhallinyarada reer kismaayo waxaan filayaa inay tahay farxad weyn oo xeebtan la iskugu imaado